kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada ee raadiyo beerlula waxaa barnaamijka idinla socodsii doona anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara todobaadkan barnaamijka dhallinyarada ee rediyo beerlula waxaan diiradda ku saaraynaa dhallinyarada beledweyne ee ka ganacsada dawooyinka xoolaha dhallinyaradan ayaa noloshooda ka maareeya ganacsigan iyagoo uga maarmay inay ka tahriibaan dalka qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa rediyo beerlula uga waramay qaabka ay u shaqaystaan waxaan leeyahay xarun lagu iibiyo daawada xoolaha marka daawadaas oo lagu daweeyo xoolaha markii ay xanuunsadaan xilliga hirgabka uu ku dhaca ama xaaladda kale ama inta badan xoolaha la dhaqda daawooyinkooda walaal waxaa ka mid ah sunta ariga in jirta loogu dila kaniiniga naaxidda oo lagu rido ariga iyo geelaba ka dhexeeya oo kala waaweyn numbarskiisa fitaminka ah iyo waxaa kaloon haynaa daawooyinka okista oo iyagana la duula xoolaha iyo wax lamid daawooyinka sambabka loo isticmaalo wax badan baa jira walaal maadaama aan ahaa dhalinyaro ka mid ahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee wax ku baratay magaalada haddana aan haysanin dad cid shaqaalaysiiso waxaan go-aansaday inaan tusaale u noqdo dhalinyarada oo aan abuuro xaruntan shaqo hadda maantana aan ku shaqaysto oo nolosheyda aan ku dabira dhakhaatiirtii nagala soo shaqeeyay xanaanada xoolaha markii aan baranaynay inta badan nagu dhiiragelinayay inaan dad hoostegana annaga aan shaqaysano dadkaas ayaa nagu dhiirageliyay inaan maanta aan heerkan soo gaarno waana mahadsanyaen aan leenahay aqoontaada waxbarasho halkee bay gaarsiisan tahay maadaama hadda dawoyn aada iibiso walaal aniga dugsiga dhexe dugsiga hoose dugsiga sare waxaan ku qaatay magaalada beledweyne heerka jaamacadeed waxaan kaga baxay idan magaalada beledweyne ilaa magaaladan ayaan ku noolaa aan ku barbaaray oo aan wax ku bartay walaal inta badan saa ogsoon tahay magaalada ama guud ahaan dalka soomaaliya waxaa ka jira waxa la yirahda afar dhibic shan ama loo yaqaano four point five ama ku salaysan qabiilka oo ay soomaali ku ah caqabad ama jidgooyo saa u taqaano jidgooyadaas ayaa noola dhigtay haddii aan nahay dhalinyarada soomaaliyeed oo aan ku waynay shaqo si annaga naftayna shaqooyinka wax aan baranay in aan ka bedelno wax ka bedelan aan ku shaqaysano ama wixii aan awoodna inaan ku shaqayn karna qof walba gacantiisa ayuu la baxay maadaama ay waddanka jirto wax loo yaqaana qabiil ama ina hebel ina adeerkey ayaa shaqadan iska leh saad ogsoon tahay wadanka waxaa ka jira oo dhan qabiil ay ku salaysiin qof walba mas-uul ah cunugiisa iyo walaalkiisa iyo hooyadiisa ayuu shaqaalaysiinayaa adiga maba lagu fiirinaya ama waxbara ama waxbaha baran dadka xoolaha raaca ayaan la midnahay walaal inta badan markaa waxaa lasoo xayeysaa shaqooyin markii aad dirsata ama ziviga aa geysa ama shaqadaas uba aa codsato boqol mar ka badanaan codsanay inta aan shaqooyin dirsaday ay banaayeen laakiin mana suuro gelin inaan helno shaqadaas kadib waxay ugu dhalatay inaan abuuro shaqadan ama waxaan awoodo inaan ku shaqayn karaa dhalinyarada soomaaliyed waxaan leeyahay shaqa abuurta intaad qof raadin lahedeen waana mahadsantiin ha walaal tahriib hadda aniga weliga kuma fikirin laakiin waan uga maarmay inaan tahriib aado waayo tahriib wadan aad adiga u dhalanayad aysaa laga yaabo in bir lagu soo qabto ama wax kaleba isbedelaan ama siba lagu gumaysta saa darteed ayaan ugu maarmay inaan meesha aado waana mahadsantaha walaal inta badan saa ogsoon tahay magaalada beledweyne dhalinyaro ayaa ka tahriiba dhalinyaradaasna waxay tagaan wadamada dariska ama wadamada dibadda ay aadaan kadibna dhibaatooyin badan ayaa kasoo gaartay inay badda ku dhintaan in maxabsiya iska galeen oo ilaa hadda cimrigooda cimrigaa ku furta xabsiya iska aadeen saa darteed dhalinyarada waxaan leeyahay shaqa abuurta intaad tahriibi lahedeen wadankiina adiin baahan indhihii bulshada ayaa tihiin shaqaysta waayahay ma isku dayda in dhalinyaro kale shaqo abuur aada u sameyso bulshadana maxaad kala kulantaa marka ay ka iibsanayaan dawooyinkan maya hadda ka hore iskuma dayin ma mana ma- ma hadda waxay ii imaadaan oo hadda u baahan ma arkin laakiin hadday ii imaadaan waan rajaynayaa in dhalinyaro badan aan soo saari doono insha allah way jiraan laakiin eh, inta badan saa ogsoon tahay aniga waxaan bartay ayaa la garanaya Eh, dadka markii ii imaadaan waxay leeyihin "Walaal, adiga waxaa maadan baranin maxaa qoorta ku geliyey iyo waxii lamid ah marka eh, insha allah waana ka gudbi doonaa caqabadahaas waxaan rajaynayaa inaan barano ayadana daawada xoolaha sida loo iibiyo iyo in wax walba aan gudbin doono insha allah nolol eh, mutakafi ayaan dareemay iyo nolol maaragtay eh, wanaagsan inkastoo weli ciriiri oo iska jira laakiin insha allah waa laga bixi doonaa wax walbana noloshayda waan ka maareeyaa inta badan eh, saa og tahay reeraan leeyahay meel ii degan Eh, caruuraa ii joogta waxbarasho aado dhammaantood waxaan uga dabiraa eh, halkaas iskuullada dugsiyada kulley lacagtaasa laga bixiyaa meesha ayaan ka wada bixiyaa kirada guriga waxa dhan waa sidaa nolosha mutakafi waaye kale waxaan rajaynayaa intii un aan nolol wanaagsan oo intaan kasii kheyr badan aan ka gaarayo aniga hadda inaan sii joogayo maba ogsoonay laakiin haddii aan gaaro waqti ilaa iyo aan doonayo inaan kusii shaqaysto oo aan heerar sare aan ka gaaro marka walaal eh, waxaa kaloo rajaynayaa bulshada ama dhalinyarada soomaaliyeed in ay eh, kambaniyada ka shaqeeya gobolka ama eh, wadanka oo dhan in ay dhalinyarada shaqo siiyaan ama ay horumariyaan dhalinyarada soomaaliyeed si loo hela dhalinyaro waxbaratay haddana shaqaysata dhalinyaradan hal dhalinyaro eh, inta dad shaqa aad u noqon lahaydeen shaqaala ama adinka aada dad hoos tegi lahaydeen idinka shaqo abuurta eena shaqaysta ayaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed insha allah waana rajaynayaa in dhalinyaro badan ay ugu dayan doonaan marka dhalinyarada waxaan leeyahay dadaala waxbarashada muhiim waaye qabiilka iyo balaayada dhulka jira in laga gudbana isku daya Eh, marka walaal inta kale oo xigta waxaa waaye dhalinyarada jaamacadaha soo dhameeyey ee shahaadooyinka boorsada gashtay waxaan leeyahay shahaadadiina ka shaqaysiya warqadan ma ladin siin inaa guri dhigtaan macalinaa waqti kugu soo bixiyey macalinkaas wuxuu go-aamiyey in eh, dhalinyarada ay shaqeeyaan inaad shaqaysaan oo bulshada aad la falgashaan isku daya kii c v meel geysanaya kii shahaadadiisa qaadanaya kii shaqo abuuraya mar walba taatalkaada inaad ka shaqaysiiso isku day Eh, midda kale waan ogahay inaad eh, caqabado badan idinka hor imaan doonaan caqabadahaas oo keeni doono in aad ku rafaadaan shaqo raadinteeda laakiin waa ka gudbi doontaan casharo badan oo aad ka baran doontaan bal insha allah casharada aad ka barataan inaad ka gudubtaan isku daya waan mahadsantihin Eh, walaalkay shaqadan ka shaqeeya waxa ay tahay ganacsi ayaan ka shaqeeyaa gaar ahaan ganacsiga daawooyinka xoolaha noocyadeeda kala duwan daawooyinkan iibiyo ee xoolaha loo isticmaalo aad iyo aad ay u kala duwan yihiin aad iyo aadna way u badan yihiin Eh, runtii inta hadda ii muuqata aanan ka xasuusto eh, okista ah, dhijiska oo kale eh, naaxiyaha waxaa la yirahdo xoolaha lagu shubo eh, sunta injirta iyo noocyo kala badan ayaa jiro oo aan iibiyo runtii waxaa igu dhiirageliya boqolkiiba boqol shaqo la-aanta ka jirta wadanka gudihiisa iyo go-aankeyga oo ahaa inaan wadanka ka bixin oo aan shaqo anigaan leeyahay aan abuurto intaan shaqaale noqon lahaa ama wadankeyga ka dhoofi lahaa taa ayaanan taba- tala saartay waxaan rajeynayaa inaan heerka aan doonay inaan ka gaaro runtii qof waxbartay eh, wuu dareemi karaa dhibaatada ay leedahay wadan uusan asaga lahayn wadan uusan aqoonin wadan aanan eh, dhoweyn ah, waqti qaadanaysa in la gaaro eh, in loo maro wado aan sax ahayn qarbajeexa ama biyo dushooda ama meel eh, nafsadada ay halis geli karto in loo maro waxa waaye waa halis waayo naftaada aa ku weyn karta inaa wadanka intaa wad- wadanka aad rati aad tegin Eh, runtii marka dhibaatooyin badan ayay leedahay oo halkaan lagu soo koobi karin oo ay ka mid tahay qofka bani aadamka ah ee doonayay inuu horumar sameeyo inuu naftiisa waayo Eh, oo dhibaato ay soo gaarto ama eh, qofkii gabar haddii tahay lafaro xumeeyo amaba nolol ay ku tegi weyso gaajo ay ugu dhimato wadankeeda iyo wadanka ay u socotay dhexdooda marka dhibaato weyn waaye in wadankii qofka uu ka tahriibo baahi kastaa ku hayse inuu ku tahriibo oo uu ugu tahriibo ee wax aanan waxbarasho ahayn ama caafimaad ahayn runtii ilama sax ilama ahan inuu wadankiisa tala saarto kana shaqayso ayaa boqolkiiba boqol iga muhiimsan waa tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada ee raadiyo beerlula waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjada sideed sideed dhibic sideed magaartis guud ahaanba caalamkana waxaad naga maqlaysaan bartaynu ku leenahay facebook beerluul radio markana kusoo dhowaada heeska dhextaalka barnaamijka
didibtiina maaraysta dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule dhaliyaqa kacotoosa didibkiyo xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada dididkiina maaraysta dambaalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kalaforniyo dhayton minasoodha soo dhaafa dhankastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo caryaanta daruuraa ku soo dhuunta dhoolkiyo hilaaciisa boqoshiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena
intaas aynu ku dhaafno heeskaasi oo ku luuqeynayay fanaanka cod ka baxsan sidii cali winkey ujeedooyinka ugu waaweyn ee dhalinyaradu u tahriibaan waxaa ka mid ah in ay helaan nolol raaxa leh inay helaan shaqooyin in ay helaan baasaboorro wadamo kale oysan ayagu dhalin iyo wax lamid ah ayaa ah kuwa ugu waaweyn ay dhalinyaradu u tahriibaan inta badan waxaan kasoo bilaabay meel aada u hooseyso alxamdulilah hadda waxa uu marayaa meel la mahadiyey waa jiraan caqabado aan kala kulmay marka aan bilaabayay ganacsigan waad garan kartaa qof dhallinyaro ah magaalka aan aada looga aqoonin dhallinyarada ma ahane dadka waaweynaysan aqoonin inta badan haddana ganacsiga ku cusub sida uu ganacsigiisa ugu miro dhalin karo ilaa xad inta ay ku adagta adiga waa dareemi kartaa runtii waan u dhowr adeegay waxa aan aada iyo aada ugu taxadiray oo aad iyo aada juhdi badan uu geliyey sidii aan ganacsigayga uu ku noqon lahaa mid guuleysto sidii aan bulshada aan u gaarsiin lahaa wax taya leh waxa ay ku farxaan iyo sidii ganacsigayga aan ugu sameyn lahaa macaamiil fara badan oo isaga ku xiran tii ayada ahna waa ku guuleystay alxamdulilah welina fare kama qodna waxaanan jaamacadeydii ka bartay maamulkii maareynta marka dhowr sano oo aan shaqa la-aan bannaanka la taagnaa kadib waxaan go-aansaday in shaqadan ayada ah aan bilowo marka waad dareemi kartaa shaqada aan hayo iyo fakaltiga aan dhameeyey marka inaysan islahayn marka waan ku waayey dhalinyaro badan oo sidaana way jirtaa waddanka waxa aanan dhihi lahaa dhalinyarada ayadaa inaysan ku dhagnaanin fakaltiga ay haystaan oo keliya oo ay sameeyaan isbedello ama waxyaabo kale oo ay waddan kusoo kordhin karaan oo badanoo jira inay sameeyaan oo ay ku dhiiradaan dhabar adeegna ay sameeyaan aniga ganacsigeyga markii ugu horreysay ma lahayn transportation waxa lagu sameeyo ma lahayn macaamiil badan oo sida hadda uu u leeyahay uma lahayn waagaas Ee, runtii dhabar adeeg badan iyo soo jeed badan kadib alxamdulilah had suuqana alxamdulilah si aad iyo aad ah ayaan ula qabsaday weyna u dhexeeyo qof dhalinyaro ah jaamacaddii dhammeeyey aqoontii ee, baajkii qaatay aan waxba haynin shaxaad ku nool ah iyo qof ee, ganacsi guulaystay leh hadda ee, kolley labadaas meel la isku barbar dhigi karo inay si- inay jirta u malaymaayey Ee, noloshayda hadda waan ka maaraya alxamdulilah waagaas iyo haddana isku mid ma ahi hadda waxaan leeyahay xaas iyo waalidiin iyo walaale intaba waan ka maaraya alxamdulilah Ee, waana ku qanacsana waxaan rajeynaya insha allah inaan ee, guul ka gaari doono ganacsigan Ee, runtii daawooyinkan ee, wax badana iibinayay bulshadana maxaad kala kulantaa marka ay ka iibsanayaan dawooyinkan Ee, runtii bulshada markay iibsanayaan ee, hadba nooca ay iibsanayaan ay ku xiran tahay talooyin badan oo aan siina ayaa jiro marka talooyin badan ayaan siinaa oo ku saabsan qaabkii ay u isticmaali lahaayeen intii ay ka isticmaali lahaayeen iyo goorta ay isticmaali lahaayeen intaba qof walbana waxay ku xiran tahay daawada iyo nooca uu rabo maxaa baaqo u soo jeedinaysaa dadka awooda inay shaqooyin u abuuraan dhalinyarada kale waxaan dhihi lahaa eh, shaqo abuurku waxa uu waxweyn ka tarayaa wadanka iyo dhaqaalihiisa shaqo abuurku waxa uu wax badan ka tari doonaa eh, dhalintii wax baratay in wadankooda ay aaminaan berrina ay wax aan ma- wadanka oolin ay keenaan ama horumar fiican ay wadanka gaarsiiyaan Eh, runtii waxaan dhihi lahaa kambaniyi keligood maaha cid walba oo awooda in ay shaqo u abuuri karto qof dhalinyaro ah inay u abuuraan soo qofka dhalinyarada ah waxaa laga yaabaa inuu hibo u leeyahay ka ganacsi ganacsiga marka uu waqti yar uu ku gaaro guul weyn guushaasna qofka gadaal ka taagnaa ama ku garab siiyey inaad adiga noqotid marka sidaasaan kula tali lahaa qof walba oo sameyn kara in uu ganacsi u abuuro qof dhalinyaro ah oo wadanka ka tegi lahaa ama qaab kale oo aan wanaagsaneyn wadanka dhexdiisa uu dhex noolaan lahaa marka dhalinyarada iyagana waxaan dhihi lahaa raadiyo fursado badan oo aad wadanka wax ugu soo kordhin kartaan Ee, intaad aamini lahaydeen inaad wadankiina ka baxdaan oo wadan shisheeye oo aadan aqoonin aad tagtaan dhowr sano ama tobanaan sanona aad ku beeldaraysaan in aad heshaan dhalasho wadan aadan u dhalanin luqadiisa aadan ku hadlaynin aad aad heli lahaydeen marka waxaan leeyahay wadankiina aamina shaqooyinka wadanka ka jiran ayaan la yeelsanin shaqo walba waxay ka bilaabataa meel hoose waxaa ina gaartaa meel sare wax walba oo hadda meel sare aad ka fiirisid waxaa jirta waqti meel hore meel hoose ay ooleen ama meel hoose ay ka shaqaynayeen Marka sida baaqaas guud ayaan u dirayaa dhammaan kambaniyada iyo cid walba awooda inay shaqo u abuurto ruux dhalinyaro ah guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxaa iga eg barnaamijka dhalinyarada ee rediyo beerlula waxaa barnaamijka idila socodsiinayey anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara tan intaan kaga kulmeenno barnaamijkan barnaamij la mid ah dhegaystayaal waxaan idiin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo